mid ka mid ah masaajidada ku yaala xaafadda calimacow ayaa saaka waxaa lasoo dhigay cunug yar oo saqiir ah kaasoo la sheegay inay gabar ahayd cunugan yar ee saqiirka ah ee lasoo dhigay masaajid ku yaala xaafadda calimacow ayaanan la garanaynin cidda halkaasi soo dhigtay iyadoo xilligaasina ay tahay xilliga bahallaha habeenkii ay aad u socdaan dadka masaajidka salaada subax u galayay ayaa waxa ay arkeen cunug saqiir ah oo bannaanka masaajidka lagu soo tuuray kadib waxaa lagala xiriiray laamaha ammaanka iyadoo markii salaada la dukaday kadibna ay laamaha ammaanka goobtaasi soo gaareen sidoo kale cunugaasi yaree saqiirka ahna ay u qaadeen isbitaalka weyn ee magaalada wajeer qaar ka mid ah dadkii masaajidka ku soo dukaday uu ugu horreeyey mu'adinka ayaa inooga warbixiyey sida ay wax u dhaceen
meeshaan saakida masaajidka ma geenin horta u tegayn aragin aragna cimaamada lagu duubay nagaa lahay ayadoo cunuga dharlaan asaa wiqiiq wiqiiq wiqiiq adlaan aragna waa mucjiso aan la yaabna cimaamadaydaan korka saara waa cunugaan waa cunuga sakiira waxba aan qabanin marada korka saara maradayd waa tan haddaan ku qaata in soomaalia lagu wado marada yaa korka laga saaray waa isagu soo baxanay waxa jara ilaaha og faataxadaan ka marnay in aas qofka asagoo ereya soo baxay faataxa waxaan ka marnay in alla soo saar heblaha heblaha unug mili waalidiinta waxaan ugu baaqa waxaan dhibka hoo jara rabbiga boqorkahay inayna dhex faafin ilaahay aad naga reeb gabdhahooda inay cagta ay dhalga gabdhahooda nin walba gabartiisa intaas aanaanin kara ama ilaalin kara aas ilaali ninkay u dhaawanaa ilaahayga subxaana waqaadirka asbaryaas u dhaawana kii keenana faasiqnimadiis ma goob isu dhiibiyaas qaba
dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka xaafadda cali macow ayaa ka warramay sida ay saaka ay wax u dhaceen isagoona waalidiinta ugu baaqay inay la socdaan gabdhahooda halka ay lugta dhigayaan magacayda waxaa la dhahaa baaruud cabdi dhicis waa astajiye furaha halkaan aan joogno waa furaha boologaduud sublocation waxaa dhacday saakii salaad subax eedanka hore markii masaajidka la furay oo lasoo galo la dukanayay ayaa cunug in cunug maaragtay bil dhammaysta in lasoo qaaday ayaa masaajidka dhinaciisa la dhigay iridiis cunugaana cunug xalay dhashay waa maaragtay wax intaasoo habeen jooga maaha waa cunug nool oo xay ah oo gabar ah markaan markii la dukaday dadka dukanayay culammadii ayaa arkay cunugii markaan waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa culummadana ay ilaahay u bariday tii dhashay oo meeshaan keentay inaad ilaahay soo qabto faataxada mar inaad ilaahay soo qabto markaan waxaan rabnaa u sheegaynaa gabdhaha meel kastoo joogaan gabadha ilaahay aad ku qaada cunug inay dilin oy tuurin oo maaragtay ama ay korsato waayo cunugan waa cunug bil dhammaystay sagaal bilood caloosh ku wadi eegi iyo waraabaha iyo markaa duurisha ay ku tuuri lahed waxay habboontahay inay iska korsato hadday ahayn iyadoo wadda cunugaan saan waa hala qabto inay dhada ama isbitaalka geysa markaan intaasaa dhacday maanta waxaan ugu baaqaa gabadhi maanta cunugan dhashay xalay oo keentay halkan hooyii aabbay qabtaa iyo walaal ama qarabo waayna og yihiin yowmal qiyaamo horta ayaga naftooda waa lala xisaabtami doonaa intay ceeb ka cararayiin oo ceebtaanay ta maaratay masaajidka cunug u keenayiin tii yowmal qiyaama iyo cunuga xaquuqdiisa iyo qoorta ka fuusha waxaan ugu baaqaa aabbaha iyo hooyadii way og yihiin markaa gabadhaada hadda ilaahay aad wax ku qaada oo shaydaan aad wax ku qaada oo uur yeelata inaad maarata cunugii ay koraysa ood la dhaqaalaysa ayaad ku qasbantiin dhammaan waalidiinta waxaa ugu baaqaa inay indho dheer lahaadaan oo wixii faasiq ah oo meel waxaan ku samaynaa arkaan ay tallaabo ka qaadaan gabadhi uur lehna la soo sheega ilaahay ka cabsada soo sheega wax aqaana waa jirtaa gabadhan gabdhahana ay ilaaliyaan gabdhaha waxaan u sheegaa gabdhaha waxaan u sheegaa inay is ilaaliyaan ama ay guursadaan oo ninka xoolaan aan lagu aan maaratay lagu nicin oo maaratay walaalaha wiilasha la guursado si kastaba ha noqotee maaha markii ugu horreysay oo cunug lagu soo tuuro waddooyinka magaalada wajeer balse tani waxay oga duwan tahay isaga oo nool ayaa lasoo dhigay mid ka mid ah masaajidada xaafad ku taalla magaalada wajeer cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta staa ismaamulka wajeer